habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo habdalsan ee magaalada muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn hay-adda sirdoonkai nabad sugidda qaranka oo faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu ekeeyey dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay gobolka hiiraan ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo war ka soo saartay dacwadda ka dhan ah israa'iil kadib xasuuqi ee ka geysatay khaza odayaasha dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo xilkii ka qaaday mid ka mid a aan idhaahdee nabadoonkoodii beeshaasi mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ku doortay gudoomiyaha hogaan guddoomiyaha hogaamin doono beeshaasi ciidamada ammaanka ee puntland oo gacanta ku soo dhigay ruux dil ka geystay qaybo ka mid a deegaanada maamulka puntland iyo kooxda xamaas oo soo bandhigtay haween ka tirsan lehestayaal israa'iil ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad joogtaan caawa waa habeen sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha januari laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxaa hayan qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal lagu ekeeyey xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab oo ku sugnaa gobolka hiiraan ee soomaaliya howlgalkan oo gelinkii dambe ee maanta ay si wada jir ah uga fuliyeen gobolka hiiraan ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee saaxiibada caalamiga ah ayay hay-adda sirdoonku waxay sheegtay in jab lagu gaarsiiyey dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu yidhi howlgalkan ay iska kaashadeen hay-adda nisaa iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu burburiyey xaruntii keedka gaadiidka iyo hubka khawaariijta ee buqa qable waxaana jiro khasaaro badan oo la gaarsiiyey cadowga ayaa lagu yidhi warkan kasoo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisaa ma jirto faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo hay-adda sirdoonka soomaaliya ay ka bixisay howlgalkaas ay sheegtay in lagu dilay xubnahaasi ka tirsan dagaalamayaasha shabaab ee ka dhacay gobolka hiiraan sidoo kale hay-addu maanay sheegin inta ay la-eg tahay khasaaraha nafeed ee ay gaarsiiyeen ciidamada sirdoonka soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamiga ah howlgalkaasi ee laga fuliyey gobolka hiiraan ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay waray ka soo saartay go-aanka maxkamadda i c j ee ka gaadhay xasuuqa ay markaa israa'iil ay ka geysanayso dhulka reer falastiin war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu taageeray go-aanka ee maxkamadda i c j ay ka gaartay xusuuqa israa'iil ay ku hayso dadka shacabka ee reer falastiin bayaankan ayaa waxaa lagu sheegay in jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay soo dhaweyneyso in baaritaan lagu sameeyo xusuuqa israa'iil ee khaza markaasi lagulana xisaabtamayo israa'iiliyiintu xukunka dhulkan aan idhaahde xukunka xukunkan dhulku waxa uu calaamad u yahay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo tacadiyada loo geystay dadka falastiin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya waxay dalbatay in la qaado tallaabo deg deg ah oo lagu badbaadinayo shacabka go-doonsan ee reer khasa oo weli wajahaya xaalad adag oo dhinaca markaasi nolosha ah kadib duqeymaha isdabajooga ah oo ay ciidamada maamulka gumeysiga yahuuddu ay ka geysanayaan khaza waxaa sidoo kale soomaaliya ay adkeysay inay muhiim ay tahay sidii loo dhaqangelin lahaa xabad joojin ka hirgasha khaza si xaaladda loo qaboojiyo loogana hortago khasaaraha soo gaaraya rayadka war-saxaafadeedkan waxaa lagu baaqay ama baaq loogu diray israa'iil oo looga dalbaday inay joojiso xasuuq ay ku heyso shacabka reer falastiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka mid ah dowlado dhowr ah oo dunida oo dhan kuwa oo la saftay markaa shacabka falastiin oo ay gumaadka ku hayso israel iyada oo fagaarooyin kala duwan madaxda qaranku ay kaga hadleen xaalada khaza ka taagan dhinaca kaleetana mid kamid a nabadoonada mid kamid a beelaha soomaaliyeed ayaa xilkii nabadoonnimo ka qaaday nabadoonka beeshaasi sida fafaynta warkan uu ku eegayo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
kadib kulan ballaaran oo ay muqdisho ku yeesheen dhaqanka culimada dhallinyarada qurbajoogta ganacsatada iyo siyaasiyiinta oo uu ka mid yahay xildhibaanka beesha absuge ku matala dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay eedo culus oo la xiriira habka hogaaminta dhaqanka usoo jeediyeen nabadoon maxamed cabdi shido kadib markii ay ku eedeeyeen in uu ku guul daraystay abaabulka dib u xoreynta deegaanada ay beesha degto midnimada beesha iyo in uu keeni waayey saddex iyo toban diyo oo ay beeshu ka maqan tahay waxayna isla qaateen in shiddo ay uga dhammaatay hogaaminta dhaqanka beesha absuge kulanka oo ay isugu yimaadeen in ku dhow afar boqol oo qof oo u badan dhaqan ayaa saddexda jufo ee beesha waxa ay ku go-aamiyeen in maxamed cabdi shiddo ay ka qaadeen xilka nabadoonnimo sidoo kalena ay dooran doonaan nabadoon cusub muddo kow iyo labaatan maalmood gudaheed
wixii meeshaan laga aqriyay waa waxaan soo aragnay soo qulaaseynay keliya waxaan malaynaha in laga tegay intaas markaan aragnay duqi inaan u yeernay anagoo guddiga ah oo aan dalabnay oon dhahnay duqiyow absugaa ku rabo absuga umaad absuga la kulan kuna jawaabay anaa dib idin soo wacayo waan idin soo wacaa ayadoo qaataan malaynaha maanta jimcadii afaraad inay tahay marka wixii la aqriyay waa sax waa waxaan soo qulaaseynay waa waxaan absug u soo bandhignay absug weyna dhex taalaa asalaamu calaykum waay warkaas anigu waa soo dhameeyey waana soo dhuuxay waxa waaye waxa la sheegaayo war sax waay wax halla ka been maaha waxaa waaye war ninkaas aniga haddaan u hadlo amba taweel amba caddaan diris bartaasaan dhigay bartaasaan dhigay marka maxamed cabdixil hadduu noo hayay maantuu ku ekaaday absugo uga ekaaday kan maqano uga ekaaday kan joogo uga ekaaday intaan metelno absugahon dhaqankayna ama rabta ama maxaa tira inaan u wadana noo idmatay dhaqankayna naga horreeyey wuu ka wareegay wuxuu ku wareegi doonaa ninkii absuga ogolaado
nina wuxuu yidhi maayo hoosteed maad uma imaan makarofanka bilaash isagama qaban akhyaartii iga horreysay meeshay dhigana ana dhigay maxamed cabdi shite bacdi salaam aniga ninka hadda makarofanka ugu horreeyey wuxuu ahay nabadoonkeedii ee beesha ugu matelay mihi oo dhigay maxamed cabdi shite dhignay saddex abshilimada naga dambaynay dhigi doona kuwa ugu horreeyay dhigana dhignay annaga shinta dufnimaa u dooranay yaanyo ilaali lama dhihin ninkii dadka ilaali waaye in dhulka la yska dhiga waajib waaye aniguna saasaa markuu dhowaan maansantid annaguna maanta waa wada joognaa ninkaasna waa dhignay naguna soo naqamaayo ilaahay idinkiis midka khayr roon oo na hogaamiya oo cadaalada oo daacadana allah noo sahlo
salaan kadib ninka odaga oo halkan galabta yaalla ninkii sidii jarayaan ahay dadkuna waa yaqaani inta badan haddaa ninkii shalay aan xoogaha garabka ku hayay haddaad galabta dhigteen anna waa idila dhigay intaanoo ahalkayga aanu hor taagan aan galabta xamaasadda haysa waa lama sheegi karo intaan waxay dhigeen anigana waa dhigay walaalkeen shite aniga maanta maalin ka horreysa uu ka dhignay anakoo ah magaca iyo warow caddaan wuuna naga yalaa beriga horta markhaato waxaan ka ahay maxamed cabdi shidde iyo absuga inay kala quusteen taasaan markhaati ka ahay mahad dhigteenan anoo odagii aadan absuge ku hadlaaya meesha caddaan taweyne caddaan idris ay dhigeenan annaguna dhignay waxaa laga hadlaayay ninkii odaga cidda ka ahaa jiray oo waxaan walayahaa shiddo ahaa qaraabadii naga weyneed sidii dadka u kala weynaa oo brotokoolka absuga u dhisnaa ayaa maxay aheeday ayaa looga hadlay dadkoo dhanna waxay yidhaahdeen annaga dhulkaan iska dhignay oo maanta ka bacdi namahili maayo marka waxaan leenahay walaalkeen muddaad xoogaa soo wadwaddo waxbaad calcalaajisee qolkaaga iska joog maanta waa kaaga dhammaatee sidaas ayaan aniguna leeyahay tolweyne maxamed cabdi shite halkaasay dhigeen dhexaynkuna akhyaartii iga horreysane meeshay dhigeen anigana anoo raacaya arrintaas maxamed cabdi shite waa dhignay
intaas kabacdiyeed war inaan kusii fogaado ma rabo ninka haddii ilaahay ilaahu qaraabadu dhigtay waa nahayo tulweyne ay dhigeen haddaan aadan nahay annaguna waa dhigna odayaasha maxogga aadan absuge qayb ka mida magacoodaanoo ku hadlaaya meesha walaalaheennaga waaweyne dhigeen ee madaxdeenna kale ee aadan absuge ay dhigtaan dhignay
walaalkay maxamed cabdi shite dhaqankii lagu dhahay oo lagu dhiibtay aa dhaawacdayee dhulkaa dhulkaan dhignay oo u dhaawacayo dhulkaan dhignay
waxaa u malaysaa cadaaladdan in la sugaayo konton sano waxaa absigoo jeebka ku haysateen saddex iyo toban diyo nin keeni waayaa jeebka ku haysateen inaad siyaad cali waaliina hal diyo ku raacdaysaan saddex iyo toban diina nin keeni waayo aad jeebka ku haysataan horta maanta cadaaladda absiga ka soo baxday waxaan ku hadlayaa marka magacayga iyo magaca yaraanka halkan laygu soo istaajiyey absiga wuxuu ka qabaana maxamed cabdishida ka qabnaa annaguna halkaasaan dhignay asalaamu calaykum warqadda aan soo qornay dadkii soo qoraan ka mid ahaa sidaas awgeed waxaan leenahay ninkaas wiilkayna ah meel kayra allah geeyo absuga taladiisana waa uga dhammaatay waana mahadsantihi absuga hadda meeshan waa wada fadhiyaa akhyaartooda waaweyneed waa fadhidaa culummada waa joogtaa qurbajoogta waa joogtaa waxaa la isku raacay maxamed cabdi shito inuusan annaga duq naga ahayn waxaad ka markhaati tihi haddaada markaas taxasleynine ninkan waa nin waxa maha fadhiina waa niman waxaan maqlay waa baahal waana maqlo goys bishaad baad ku maamaysaa u yiri
waxaanse la qaadahaa absugaha dhalanka
warkaabeena dacawaa kala socoteen dalsan f m muqdisho waa naga intaa cid hooseega waxay dib ay kaga heli karaan barahan internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel